barakacyaasha ayaa ku qulqulaya deegaanadii ay horey uga soo barakaceen ee la foole iyo xaawo cabdi waxaa muuqanaysa inay kasoo kabanayaan dhibaatooyinka iyo duruufihii adka ay soo mareen sannadihii lasoo dhaafay dib u soo laabashada qoysaska barakacyaasha ayaa sababtay inay soo laabtaan qaar ka mid ah adeegyada dhanka nolosha oo ay barakacyaasha si lacag la-aana u heli jireen waxaa ka mid a waxbarashada xarunta waxbarashada doctoreysa xaawo cabdi oo dad danyara ay ka faa-iideysan jireen ayaa dib looga furay deegaanka xaawo cabdi xaruntan waxaa waxbarasho lacag la-aana ka hela ku dhowaad boqol arday oo aqoon u badan iyo afartan haween oo iyaguna la baro xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan caruurta iyo haweenka wax la baro waxaa laga soo xulay xerooyinka barakacyaasha deegaanada xaawo cabdi iyo lafoole iyadoo caruurta waxbarashada ka sokow ay helaan laba waqti oo raashiin ah carfoon cali axmed oo ah gabar toddoba sano jir ah waxay ka mid tahay ardayda dhigata xarunta waxbarashada dictoreysa xaawo cabdi fasalka xanaanada oo maama xaawo waa gartay marka maxaa barataa cashir casharada aa barata maxaa ka mid ah a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z maxaa kaloo barataa one two three four five six seven eight nine ten haween danyar ayaa iyaguna ka faa-iideysta waxbarashada lacag la-aanta iyo farsamooyin ay ku shaqaysan karaan oo la baro caliimo cabdi axmed anoo ah meesha wax kariska aan ku bartay oo haddana wax ku faa'iidaysay ah oon saas aan wax oogu bartay oon haddana noloshaydii iyo wax dhan aan oogu fiicanahay nasro sheekh cabdulaahi cilmi oo ah maamulaha xarunta waxbarashada doctoreysa xawo cabdi ayaa v o a u sheegtay inay baraan haweenka xirfado ay ku shaqaysan karaan iyo cunto karinta si ay uga faa'iidaystaan dalagyada kasoo go-a dalka horta hooyooyinka waxaan barnaa ugu horeyso waxyaalaha ay ku shaqaysan lahaayeen hooyooyinka soomaaliyeed badankood maanta dadka shaqaysta ayagaa ka mid ah wixii ay ku shaqaysan lahaayeen waxaa ka mid ah harqaanka oo kale hooyada markaan harqaan barno hadday igu yaraato gurigeedii ay ku soo saaranaysaa qutulduruuriga laba waxaan barnaa raashinka kala noocaa dalaga beeraheenna waxa ka soo baxo in hooyada ay barato nafaqooyin badan caruurteeda uga helayso waxaan kaloo barnaa cawda midda la yidhaahdo cawdu hooyadu waxaa noo yimid salliya hadda dibadaha laga keena waxaa laga tegay dhaqankeenni sida hooyada salliyada soomaaliya lagu yaqaana haddii dhaqanka ahay ay u falkisan lahayd babisyada dembiile ma naqaana waxaan naqaanaa baca inaan kusoo adeegana hadda waxaan jecelnahay weliba bacahaas inaan joojinno oo dembiilooyin aan u suubinno barnaamijya noocaasaan suubinaa shiliskoo kaleetood koofiyadaha waxyaalahaasaan suubinaa hooyooyinka nasro waxay kaloo ka hadashay waxbarashada caruurta iskuulka ay maamulaha ka tahay ilmuhu waxay u badan yihiin agoon ilmaha subaxii waxaan u karinaa quraac ama mashaali ama bur yani barnaamij noocaasaan u karnaa qadadana bariis canjeelo hadba maalinba noocaan u bedelnaa laakiin waxaa u badan waa agoon oo qadadii iyo quraacdii inaan ka kaafino dhanka caafimaadka in aan ka kaafino cunugi jiran dhakhtarka aan ku wareejinno ama uu jiifiyo ama dawooyin ay xaawo cabdi iyada ay siiso ay tiraahdo hala soo daweeyo nasro sheekh cabdulaahi ayaa xustay caruurta isbedel dhinaca nolosha caafimaadka iyo waxbarashada inuu ku yimid tan iyo markii ay bilaabeen inay xanaaneeyaan waxayna sharaxaysaa qorshahay ugu talagaleen caruurta horta saddex qayboodaa ugu talagalna agoonta marka ugu horeyso waxbarasho aasaasiyaaan ugu talagalna ilaa heerkii ilaahay gaarsiinayo heer jaamacada inaan gaarsiino midda labaad hooyadan aan waxba haysanin ee cunugeeda qadiya quraacda aan siisan karin inaan ka qaadno culayska oo annaga aan rabaayadeenatores xaawi cabdi ay nagu amartay tiraanaha bixinaya ilmaha rabaayadeeye agoonta u badan midda saddexaad ilmihii duurjoogay noqdeen cunug wiilka isagoo yar ama gabadha iyadoo yaray duurjoog tahay in aan ka joojinno oo maskaxdeeda aan ku beerno diinta islaamka iyo waxbarashada macaanta ay leedahay iyo cunuga in la rabaayadayn karo hooyada xoogga ay ku lahayd rabaayada awood haddaysan u hayn annaga inaan ka qaadno tii iskuulaadka waxbarashada tii caafimaadka tii qutulyoomka saddexdaba inaan ka qaadno xarunta waxbarashada doctoreysa xaawo cabdi waxaa dhinaca raashinka iyo caafimaadka ka saacida doctoreysa xaawo cabdi waxayna maamulka xaruntaasi sheegeen inaysan wax taakuleena ka helin hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala gudaha wadanka soomaaliya qoysas badan oo barakacyaal ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay dib ugu laabanayeen deegaanadii ay horey uga soo barakaceen ee duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha xaawo cabdi lafoole iyo carbiska iyadoo barakacyaasha xerooyinka deegaanadaasi ku jirayna ay camreen xerooyinka ay horey uga qaxeen mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho